أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kumnaan kun oo askar turki ah ayaa la ogaaday inay qayb ka qaadanayaan xasuuqa sahyuuniyadda yuhuuddu ka wado magaalada khaza dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose meydka xildhibaan laga afduubtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa laga helay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wejigii labaad xamlada irshaad luma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka deegaano ka mid ah wilaayada islaamiga bokool nabaddoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa lagu caleemo saaray deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabaynayay xamlo dacwi ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga gedo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicu thaaniya kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kumanaan kun oo askar turki ah ayaa la ogaaday inay ka qayb qaadanayaan xasuuqa sahyuuniyadda ay ka wadaan magaalada khaza cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya duulaanka sahyuu saliibiga ah ee ay wajahayaan walaalaheena muslimiinta reer falastiin ayaa galay marxalad xasaasi ah buqcada yar ee khaza waxaa dhan weliba ka hareereeyay ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda iyo kumanaan calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah gumaad bahalnimo ayaa laga soo calaamadeeyay xaafadaha kala duwan ee khaza tobankii maalmood ee lasoo dhaafay arrimaha yaabka iyo amakaaga ku riday ummadda milyaarka muslimka ah ayaa ah in ciidamo turki ah ay qayb ka yihiin xasuuqa lagu hayo khaza markii ugu horeysay ayaa daaha laga feeday in kumanaan kun turki yuhuud ah ay gurmad u fidiyeen yuhuudda sahyuuniyadda markii ay dhacday camaliyada duufaanta al aqsa bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii telefishinka al-jaziira ee afka carabiga ku hadla ayaa baaritaan uu sameeyey ku ogaaday in toban kun askar turki ah ay ku sugan yihiin dhulka falastiin kuwaasoo yuhuudda kala qayb qaadanaya gumaadka muslimiinta isagoo soo xiganaya saxaafadda turkiga ayuu telefishinku sheegay in afar kun oo askar turki ah ay si toosa uga qayb qaadanayaan dagaalka khaza halka inta kale loo kala qaybiyey jabahaadka kala duwan ee dagaalka ay yuhuudda uga jirto dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira jenaraalka ugu sareeya ciidamada yuhuudda ee ka shaqaysiya qalabka difaaca cirka waa turki gurmad ahaan ugu yimid magaalada ankara bulshada muslimiinta turkiga ayaa si aada uga carooday markii ay soo baxeen warbixinadan daaha ka feedaya askarta turkishka ah ee qeybta ka ah xasuuqa khaza siyaasiyiinta mucaaradka iyo durbadiiba bilaabay in arrintani ay soo farageliyaan zakariya iyo biji oglu oo ah gudoomiyaha xisbiga al-hudda ayaa xukuumadda erdogan ugu baaqay in jinsiyadda kala laabato askarta turkida ee ka qayb qaadanaya xasuuqa khaza تركيا باسبورتو تاشيان و آلاف من حاملي الجنسية التركية يختمون في الجيش الإسرائيلي kumanaan qof oo haysta dhalashada turkiga ayaa ku biiray ciidamada israa'el si ay u gutaan ujeedooyinka sahyuuniyadda waxay ka qayb qaateen dembiyo dagaal iyo xasuuq wadareedyo ay ku jiraan dilka haweenka caruurta iyo dhallaanka oo weliba si naxariis darra ah ma ahan wax laga aamusi karo oo la aqbali karo in kuwa ka qayb qaatay dembiyada dagaalka ay ku laabtaan turkiga si ay noloshooda caadiga ah usii wataan waxaa lagama maarmaan ah in la maxkamadeeyo kuwa ka dambeeya xasuuq wadareedyada oo lala xisaabtamo يجب محاكمة القتلة الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ومعاقبتهم
baarlamaanka daaqoodka xukuumadda ridada turkiga oo loogu baaqay inuu arrintan soo farageliyo ayaa weli ka cagajiidaya inuu qaraar ka soo saaro kumanaanka qof turkida ah ee ka barbardagaalamaya ciidanka yuhuudda madaxweynaha turkiga oo dhowr jeer dhaleeceen u jeediyey maamulka yuhuudda ayaa fadeexad la kulmay markii ay soo baxeen warbixinadan sugaya in kumanaan askar turki ah ay ka qayb qaadanayaan xasuuqa magaalada khaza
waad mahadsantahay walaalka dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan geesiyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ayaa weerar la beegsaday kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga qeybo ka mid a wilaayadaas howlgalka hore ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee laboorka degmada baraawe waxaana dagaalka liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur culow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ambareeso isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale toddoba xero oo kufaarta iyo murtadiintu ay kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose ayay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen waxaana dagaaladan ay imaanayaan xilli labadii toddobaad ee lasoo dhaafay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay bakool shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug ay ka dhacayeen howlgallo qorshaysan oo bakhti iyo dhaawacyo ay ku noqdeen kufaarta caddaanka iyo kuwa madowga iyo maleeshiyaadka murtadiinta waad mahadsantahay abuu xasaan meydka xildhibaan laga soo afduubtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa laga helay gobolka wajar ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa tafaasiisha warkan eegaya ah meydka xildhibaan ka tirsan baarlamanka daaquudka ah ee ismaamulka wajeer dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa la xaqiijiyey in laga helay meel u dhow xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada militariga ah ee kenya xildhibaankan oo la odhan jiray yuusuf xuseen axmed ayaa ka tirsanaa baarlamanka dowladda kenya ee ismaamulka wajeer waxaana bishii lasoo dhaafay ee sebtembar laga afduubtay nairobi oo ah caasimadda waddankaasi kenya ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in meydka xildhibaankaas oo jirdil iyo gubasho ay ka muuqdaan laga helay harada yuhud oo u dhow saldhig militari oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada wajeer ee dhulka n f d meydkaas ayaa lasoo wariyey in la geeyo cisbitaal maxalli ah oo ku yaalla magaalada wajeer si baaritaanno loogu sameeyo sirdoonka dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey in xildhibaanka ay ka afduubteen magaalada nairobi ugu dambeynna laga war helay meydkiisa oo lasoo dhigay harada yuhud ee duleedka magaalada wajeer xildhibaankan ayaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan ismaamulka wajeer oo si weyn oga hor yimid ansixinta miisaaniyadda sannadka labakunaafarylabaatanka oo soddonkii juulaay la horgeeyey golaha baarlamanka daaquudka ah ee wajeer waxayna xildhibaanadaas ku guulaysteen in ay howlka xaruntaas ka saaraan xubnihii bajedka in loo ansixiyo doonayey wejigii labaad ee xamlada irshaaduluma ayaa si dardarle kaga socota degmooyinka deegaan ka mid ah wilaayadii islaamiga bakool cabdiqaani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya iyadoo weli si dardar leh ay kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa mar kale howlgal lagu soo daabulay waxyaabo dhacay iyo sidoo kale waxyaabihii la mamnuucay laga fuliyey degmada rabdhure iyo deegaanada hoos yimaada fagaare ku yaala degmada rabdhure oo ay ku sugnaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka magaalada ayaa lagu gubay agabyadii lasoo aruuriyey kadib howlgal muddo dhowr maalmood ah ka socday magaalada iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah odayaasha magaalada ayaa ka hadlay fagaaraha iyagoona si weyn u soo dhoweeyey howshan ay qabteen ciidanka xisbada ganacsatadana uga digay waxyaabaha dhibaatada ku keeni kara badqabka bulshada maintenanska kooyay geek goobtanba hamladiyo soodi tanfiidyoya ma arane geek walay laha aruuriyey ee magaalooyinkii laha kukuusi gubowshaya geekaya kor roogn yan roogn ilaahayba ka mahadsan degmada rabdhuur yahta roogne maylaha ku shal aruuriyey lagalay boodaan wardhujiilay afgooy isdhoorta yalaha ku shal aruuriyey walaana ma iina waxyaabooyinkii dhiy oo laha aruuriyey waqtijooba iyooba dhammaaday liiskuka ganacsado haayo oo laha aruuriy iyo waxyaabooyin oo mamnuucaad haayay madi horooba ma arane la reebay sado ma arane taraamtoonka kaninhumowkii oo la dhammaay iyo waxyaabooyinka ma arane liiska idaayayo balaanta iska idaayaas waxyaabooyin oo ma arane anfay lahayn yaa laha aruuriyay arlaadunta yaa dharaaran yaa la gubilafadohay ee dadkii arintaas ka kahay ha aruuriyey umati badbaadadiyo aan ka kahay ma arane ha aruuriyey inta sheeni ee kama hadsanyin ilaahay subxaana watacaala ma inku rajayaane miisansho aakhira ani ma aranaya ilaahay inka kabo ajarshood lalaab ilaahay inka weelya ilaahay inku tuugan tan kale umata maya inku digaane ani lakuwaantow walama dooma anfacaadlayin waqtiyo hoobadhii weli in isbedelaayana dhabaata nikiinsheena an isbedelaayan geekamaymeylan aan surugnaa waxyaabihii dheed yodhii oo magaalyadaha kukuusi arantii dacwadii dowka dhamba dareerti tanfiidii hata la fulyohay walay lahakuusi magaaladayooyinka lahakukuusi yaantaga kor surugna may kumad eh waxyaabaha lahakuusi buskuda kumad eh cabitaan ayu nooc caana boorada ka jarta intaasa geeka lugubowhaaye ganacsatada ma inka baagane wal alla walayo ha gadadaayan ani dheedyo hasku ilaaliyan akisbaayirsho hasku ilaaliyan aylahaningadna erhan wala dheedyodhii hadisheenan hataa lankihangad in iskukanagan yalinka baage bismillaahi raxmaani raxiim sida la ogi deegaanka may ku jaray xamlo oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dhan may leerahay lukuwadii lama bulood oo leerahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaartienahayti kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyatii tiiya may buah bala socoti walaayada dhul ciidan shal dheer ilaa afartan shan kilomitira lu waayeen madii xamladii hadhamaati waxyaabay lukudigaay laha sheegi oo waxyaalaan hata ni luguba diyaarka langay ka jaraan mobeelada wubinka jaraan waxyaabaha darogooyinka ka jaraan waxyaalayaay digniinga baldhan luwedi beladii baadiika luwaayeen iyaadimadiha gebagabawti hooli gobashadii ficilkiya geeka madantan fiidkiyan iska kooy bulshadii dhammaantiyeed ee degmadii rabdhuuriya bannaanka roogda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo ceenkan ah laga fuliyey magaalooyin dhowr ah deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayada kuwaas oo lagu soo qabqabtay dhammaan waxyaabihii laga digay intii ay socotay xamladii irshaadul ummaah ilaa sabiili rashaad mahadsanid walaalka cabdiqani nabdoon cusub oo ay yeelanayso mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa lagu caleemo saaray deegaano ka tirsan wilaayadaas walaalka cismaan axmed uubow ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kana dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ayaa jufo ka mid ah qabiilka jirarweyne waxa ay ku doorteen nabadoon cusub kaas oo ay dooratay beesha eylo oo ka mid ah beelaha jirarweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda waxaa kasoo qeyb galay golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadda lagu casuumay suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka guud ee beelaha jiriirweyne ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ahna afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna xusay in beesha eylo ay dooratay nabadoon ibraahim abuukar beelaha jiriirweyne beel ka mid eh iyo maanta nabadoon caleemasaarodoyta beesha reer eyle nabadoonka micnaha la caleemasaari nabadoon abuukar ibraahim abducooro sikidhowaayane beelweynta jareerweyne beel ka mid ee wey gaar ahaan beesha reer eyle beesha maylayee ee nabadoonka meelilaka caleemasaari halanka dhaafne nabadoonka garabjahal hoogsido waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka la magacaabay nabadoon abuukar ibraahim beesha reer eyle maanta nabadoon iyo iing magacaawti nabadoonlimada iing magacaawti in kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ana ku hoggaamiyo ka qaadadii may rabe beesha reer eyle maadaama qaadadii hoggaankii ahaa kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu ku hoggaamiyo ballanni iinka eta ayagani may ka rabe ini ballan iinka qaadan kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala in idinka ballan furne marka maanta haddii la dhaho nabadoonkii reer ayli dhaqaagi la dhaho oo saaxada jihaadkan dhaqaagi la dhaho ini nafar ininka hirne reer ayle taas iyo markii reer ayle ka odsade ballantini siinka qaadi suldaan shuceeb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey nabadoon abuukar ibraahim oo ay caleemo saaratay beesha eylo oo ka mid ah beelaha jiriirweyne ee dega wilaayada jubbada dhexe
waxaan leenahay beesha eylo waa ku faraxsannahay gogasha wanaagsan ee quruxda badan inoo dhigteen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gogashiina ha barakeeyo nabadoonkiina nabadoon abuukar ibraahim waxaan leenahay soo dhowow haddaan nahay odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ama nabadoonnada ama garaajyada ama uqaasha waxaan leenahay nabadoonka soo dhowow hal mid ayaan rabaa inaan u dardaarmo beesha jareerweyne waxaan leeyahay beesha awalan horta ilaahay idin barakeeyo nabadoonka la shaqeeya nabadoon abukur ibraahim waadna barteen annaga hadda darihiisa qaaska uu haystay wax badan oo asaga howlihiisa uu qabsan lahaa nabadoonka garab istaaga jihaadka ha loo istaago madaarista waxbarashada ha la aado masaajidda iyo markaa xalaqaadka cilmiga ha la buuxiyo jameecaadka ha lagu dadaalo munaasaro lagu soo gebagabeynayay xubno dacwi ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga gedo faahfaahinta warkan waxaa eegaya casaam carafaad munaasabaddanoo si heersaran loo saagaasmay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga godo ugaasyo nabadoonno laguna soo gebagabanayay xamladii dacwatu eryaafka ahayd oo muddo laba bilood oo ka socotay degmooyinka kale ah degmada ceelwaaq deegaanada hoos yimaada iyo degmada ceelcadde iyo deegaanada hoos taga taasoo si weyn uga faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa laga warbixiyey xamlada dacwatu eryaafka dadkii ka faa'iidaystay iyo goobihii la tegay dacwadan xafladda maana loo fadhiyo waxay soo galeen gobolka gedo taariikhda markay ahaaday bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix dacwadaas oo wax weeyaan laba degmo ugu talagalay inay laba bilood socoto muqararka loogu talagalan oo yahay afar muqarar labadaas bilood ay socotay degmada ceel waaqa ama guud ahaan labada degmo dadka ilaahay u nasiibay dumar iyo wax weeyaan iyo ragga cadad ahaan waxaa gaareen oo ka faa'iidaysteen afar kun shan boqol iyo toddoba qof yaa dacwadan ka faa'iidaystay labadan degmo degmada ceel waaqa iyo degmada ceelcadda degmada ceel waaqa waxaa wax weeyaan amaakintan tagno waxaa ka mid ah toban amaakin haddaan u soo gudbo degmada wax weeyaan ceelcaddo ceelcaddana amaakintan tagnay waxaa ka mid ah sideed amaakin guud ahaan markaa intii ka faa'iidaystay degmada ceelcaddo dadka ka faa'iidaystay guud ahaan laba kun saddex boqol soddon iyo laba qofaa ka faa'iidaystay ilaahay jalla wacala ayaa ka mahadsan waxyaabahaasoo insha allahu tacaala ilaahay noo suurtageliyey inaan ummaddaas bulshadaad ka faa'iidaysato qofkii ilaahay u nasiibay sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay ugaas shukri barre yarow ugaaska beelaha xasan gaashareedle ugaas cabdulaahi macalin haruun ugaaska beesha horaarsame iyo nabadoon salaad cabdille oo ka mid a waxgaradka degmada ceellacadee annagoo haddii aan nahay odayaasha ee kudhaqanka shareecada ee noqobada gobolka waan soo dhowaynaynaa insha allahu waa idin garab taagannahay waana idiin ducaynaynaa waxaana codsanaynaa cidii soo qalqaalisay iyo cid kastaba in lagu soo celceliyo barwaaqadan iyo maaragtay fahansiintan diinta gobolka lagu soo celceliyay si dadkii ay wax badan u fahmaan bulshada barnaamijkan aad bay ugu diirsatay aad baa loo hadalhayaa aad baa looga faa'iiday waxaan leenahay barnaamijkan barnaamij qayno badan wey ilaahay subxaana wa tacaala kii wax lagu dheefo oo ummadda ay ku horumarta ha ka dhigo marka aad baan usoo dhawaynayaa dadaalkaas iyo juhdiga asan walaayada waa ugu mahadcelini annaga ragganaga dhaqankana insha allah waa garab taagannahay markii hore qoryaha ayaad wadateen gaalada ayaad la dagaalamayseen diinka ilaahay baad difaacayseen waxaad ku darteen haddana inaad dadkii tawxiidka gaarsiisaan mar kale inaad haddana dadkii aad soo dhistaan oo diinka ilaahay aad gaarsiisaan si adinkoo kale amhaashiinoo kale ay ooga soo baxaan iyo kuwa idinla mide marka aad iyo aad baad arrintaas ugu ammaanan tihiin gebagabadii xiritaanka xafladda dacwatu riyaaf waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abwaanas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarano kala duwan dadkii cilmiga qaatay risaaladii ay soo xabaareen ayagana waxaanu leenahay intii aad qaadateen ood culammadan ka faa'iideen waxa weeyaan hadayn inay haysto hadda furaa loo dhiibay waxbaa la baray aasaaskiyaa laga waxa weeye wax looga bilaabay inay sii faa'iidaystaan waxaanu dadaarmaynaa odayaasha walaalaha waxaanu leenahay cilmigan maanta waxa weeyaan aad soo qaadeen halkan kuma eko waa cilmi ladinka rabo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajashiisa ay naga gasha inaan wadno nala ka rabo weeyaan waxaanu leenahay ku safra xamladan dacwat oryaafka ah ayaa waxaa si weyn ooga faa'iidaystay bulshada ku nool degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madalaa insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته